bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u arkaa saddex arrimood oo ay dawladdu ku tillaabsataba ay muhiim tahay taasoo ay ugu horeyso arrimaha amniga oo hubka aruurintan oo qusayhaysa shabaabka iyo kuwa haddee sharci darrada qoryaha ku heysto shabaab u ekaha arrintaasi muhiim waayo nambarka koowaad nambarka labaadna hadda dawladdu saadka warqabtaba waxay corruptionkii ayay la dagaalantay taasina waxay muujinaysaa mustaqbal wanaagsan ay muujinaya mar haddii aan aynan jirin wax isdabamarina ta kalena waxaa waaye shaqaalihii dawladda oo mushaar helay saddexdaas arrimood oo ay ku tillaabsatay muddadii labada bilood ah oo ay xukuumaddu jirtay waxaan u arkaa inay arrin wanaagsan oo soomaaliya mataqaanaa faa'iide usoo kordhinaysa inay tahay taasaan u arkaa salaadow waxaad siyaasiyiinta iyo dadka hubka haystaa ay ku doodeen inay hubkooda isku ilaalinayaan oo iyagu ay yihiin dad lagu raad joogo cidnana aysan amnigooda sugaynin taas ka waran marka dowladdu iyadoon dadkii hubkii waddankao dhan ka wada qaadin haddii hal gobol ama hal degaan ama dad gaar ah ay ka qaado sida ay ku doodayaan raggaasi sow ma aha mid dhinac u dheelinaysaa
maya dee hubka saadka warqabtaba wasaaradda amniga ayaa security-ga ayaa ku shaqale oo dadka hubka waa loo sharciyeeyaa oo waxaad og tahay hay-adaha ama shirkadaha ama dadka u baahda inay hubkooda sharciyeystaan waa loo diiwaan geliyaa waa lagu ogaadaa waa loo sharciyeeyaa iyagoo sharci heestay ay ay isku ilaaliyaan marka taasi meesha kuma jirto dawladdu hadde idaaba bixisaba waaba bixisaa xafiis ay leedahay ay ay hubka loogu sharciyeeyo dadka u baahda marka haddee qofkana waxaa la rabaa hubka inuu sharci ku heesto oo ama ciidamada ammaanka kamid yahay oo oo afarta ciidan ou kamid yahay ama uu hay-ad yahay ama shaksiba haddau yahay ou yidhaahdo halay sharciyeeyo hubkaanaan isku ilaalaa amni darrada guud waa midda in laga baxa la rabo oo oo haddee haddaan qoryaha la qaadina aan laga bixayn marka taasi hadde waa meesheed oo dhibaataba kama jirto dawladdu waa ogosha inay dadka hubka u sharciyeyso